aad baad umahadsan tihiin ololaha isxilqaan sida aad sheegtayba waxaa ku dhawaaqay oo hormuda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waa olole lagu dhisayay dhammaan xarumihii dawladda gaar ahaan kuwii hoos tegayay tacliimta sare wasaaradda tacliimta sare wasaaradda indhaha iyo tacliimta sare jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay kamid tahay xarumaha sidaas ah oo lagu horumarinayo barnaamijka isxilqaan gaar ahaan xarunta galmudug laga yegleelay laba sano ka hor maamul goboleedkan galmudug khaasatan ay magaalada caabudaaq u heshay nasiib in ay xaruntaas ay martigeliso xarunta barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo wuxuu soo bilowday xilli hore waxaana lagu dhisay dhismayaal badan uu ka mid yahay masaajidka weyn ee xarunta galaasyadeeda xafiisyada ceel biyo hoolal agabyada waxaas oo dhan waxaa lagu soo horumariyey ama lagu soo dhisay hab isxilqaan ah sidoo kalena gaadiidka ardada qaada maadaama xaruntu ay tahay meel ka durugsan magaalada ay ku taalo intaas oo dhan waxaa lagu soo horumarinayay barnaamijka isxilqaan haatan waxaa mar labaad la bilaabay in la ballaariyo dhismayaasheedii kabacdi markay timid baahi loo baahan yahay oo dheeraad ah ardad soo gelaysa oo ka imaanaysa ay deegaanada kale iyo ardada iskuulaadka halkan kaga baxaysa sidaa daraaddeed ba waxaa loo baahday in la sameeyo dhismayaasha qeybaha ka dhiman ay ka mid tahay maktabadii ama library-ga ardada wax ku baran lahaayeen sidoo kalena galaasyo baa ka mid a iyadana ilaa afartan iyo sideed galaas in lagu daro ayaa qorshuhu yahay oo lagu bilaabo barnaamijkan isxilqaan hool hoolal waaweyn iyo cafeteriadii baa iyaguna ku jira dhammaan dhismayaashaas qeybna way socdaan qeybna dhowaan baa la bilaabi doonaa waa barnaamij aada u ballaaran dadka reer caabudaaqna ay si qurux badan usoo dhaweeyeen habkaan u wadnana waxa weeye in shirkadaha ururada bulshada sida ururka dhalinyarada shirkadaha waaweyn ee magaalada ku yaala iskuulaadka midba mar inuu soo galo oo uu shaqeeyo haatan oo aan kula hadlayo maantay waxaa ku jira iskuulka dugsiga sare shiro jaamac oo ah iskuol aada iyo aada caanoga ah soomaaliya iskuolkaas ayaa maantayto barnaamijka isxilqaanka ka qayb qaadanaya waxayna keeneen boqol iyo labaatan arday oo kaga qayb qaadanayaan xoogga sidoo kalena waxay ku bixinayaan oo institution kasta ama iskuol kasta ama shirkad kasta oo timaada waxay bixinaysaa iyaduna dhaqaale ay markaas isla markaa ku deeqayso waata agaasime shiro jaamaca wuxuu ku deeqay isaguna dhaqaale uu ugu talagalay in materialka iyo waxa lamidkaa lagu soo gado oo ilaa saddex kun oo dollar bay maantay bixiyeen yay ku yabooheen shaqadiina gacantay kula jiraan haddeertaan waata agaasime marka tani ma la dhihi kara waa isku tashi xagga iyo midnimada loogu dhaqaaqay oo soomaaliya ay iyadu rabto inay gacmaha isqabsato si ay wax u qabsato shaki kama jiro in soomaaliya ay isku tashanayso ay u dhaqaaqday dhankaas runtiina dadku waxay dareemeen in waxa la siinayo oo meelaha kale looga keenayo ama hay-adda kusu hau keento ama ummado kale ha u keeneene in ay ka macno badan tahay in iyagu ay gacantooda ay wax ku qabsadaan ay midnimadooda ilaalsadaan ay horay u socdaan ay tani waxa weeyaan in ay dadka o dhan gabcaha isqabsadaan oo shaqooyinkooda ayaga iyo dalka la isku tashado waxaa ka muuqata isku tashi waxaa ka muuqata dadka moral aada u sarreeya oo qof walbaba marka uu dhagaxa qaadahayo uu dareemayo inuu dalkiisa dhisanayo uu asagu nafsadiisa wax u qabsanayo waxayna ahayd midaasi mid muddoba naga maqnayd balse aan dareemayo in halkan iyo deegaano kale oo badan soomaaliyaba inay gaari doonto insha allahu tacaala waa tahay caabudwaaq marka sida gaar looga hadlayo jaamacaddii ummadda faraceedii weynaa ayaa ku yaalla adigana adegaasimo ka tahay marka laga tago in jaamacaddii dadka ololahan isxilqaan ay si isku tashi ah oo ayahoodii iyo midnimadooda ay uga tashanayaan ay wax ugu wada qaybsanayaan si ay u dhistaan jaamacaddoodii intee kale ayay rabaan bulshada in aad sii gaarsiisaan si iyana ololahan aada ugu dhisataan si isku tashi ah
ololahan qorshihiisu waa ballaaran yahay haatan maanta jaamacadda ummadda soomaaliyeed baa lagu dhisayaa qorshaha kale oo ku xiga waxa weeyaan waddo laamiye ah oo magaalada dhex mara in ololahan lagu dhiso waxaa kale oo sidoo kale guriga dhaqanka oo iyo iyo nabadda oo asagana la dhagax dhigay oo ololahan aan rabno in insha allahu tacaala lagu wajaho sidoo kalena airoboorka oo la rabo in ranwaygiisa lasii ballaariyo oo hab isxilqaan ah ay ka qayb qaataan dadka deegaanka iyo qurbajooga iska kaashadaan marka barnaamijka ololahan isqaan waa olola bilowday oo ballaaran oo sidoo kalena garoonka kubadda cagta ayaa sidoo kale barnaamijka isxilqaanka shaqadiisa lagu wadaa aan uga mahad celinaya fursaddan qaaligan aan kaga faa'iidaysanayo ra-iisul wasaaraha marka uu soo booqday garoonkana arrintiisa looga warramay inuu ku dhiirigeliyey dhalinyarada bahda isboortiga lacag boqol kun oo dollar ah oo shalay soo gaartay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa inuu ra-iisul wasaaruhu baahidii iyo cabashadii dhalinyarada uu wax ka qabtay oo si deg dega wax uga qabtay horeyna maaragtay barnaamijka isxilqaan ayaa isagana maaragtay loo loogu howlgeliyey haddana la rabaa in lagu sii dhamaystiro marka waa barnaamij ballaaran waa ololo ballaaran oo la rabo xataa bilicda in lagu soo celiyo magaalada lagu soo celiyo qorshaha waxaa ka mid a in geedo maaragtay kumanaan geed in lagu abuuro magaalada ayaa ka mid a oo qorshahaas uu ka mid yahay marka waa qorshe ballaaran balse hadda awoodda ugu ballaaran ee shaqadan ka socoto ay tahay in marka hore jaamacadda ummadda soomaaliyeed lagu howlgeliyo waa tahay marka in dadkii ay isku tashanayaan wax wada qaybsanayaan waa wax wanaagsan magaaladii ganacsata ayay leedahay jaaliyad soomaaliyeed ayaa jirta oo iyana magaaladii kasoo jeeda oo qaarkood dibadaha iyaguna jira oo ama t v ama raadihii kala socda iyagu door ceenkii ayay arrinkani ku leeyihiin mase idinkala qayb qaataan
qurbajoogu mar walba ku taagnaay barnaamijkan haatanna jaamacadda ummadda soomaaliyeed barnaamijkeeda qayb weyn bay ka yihiin meelo badan ayaa hawshaan laga wadaa ay ka mid tahay maraykanka ay ka mid yihiin ingiriiska sweden intuba dadku waxa weeyaan si group group ayaga oo urur ahaan u shaqaynaya ama maaragtay hub community oo markaas deegaankan kasoo jeeda ah ayay maaragtay hawshaan uga qayb qaadanayaan way waxaan rajaynaynaa dhowaan insha allahu tacaala inay ayaguna wax weyn nala qaban doonaan oo inagu soo biiri doonaan waayo mar kastaba way la socdaan xogta ama social media ha noqoto ama maaragtay si toosa ha nooso noo soyeene aad bay ula socdaan waxayna ka qayb qaadan doonaan waayo horeyna way uga qayb qaateen oo tijaabadii horena waan haynay ka qayb qaadashadooda waxay ahayd mid aad iyo aad u qiimo badan wayna danaynayaan runtii deegaanka inay kusoo laabtaan oo haatan aan kula hadlayo fasaxa inta lagu jiro magaaladan cabudaaq dad aad u tiro badan ayaa yimaada oo ilmahooda soo kaxeeya qaarkood iskuulaadka ayayba u daayaan qaarkood waxay rajeynayaan in jaamacadaha ay jaamacadda ay wax ka galaan oo wayba nala joogaan ardo sidaas oo kale inta halka laga soo wareejiyay jaamacadda ummadda hadda wax ka dhiganaya marka dadku aad bay u danaynayaan xataa qurbajoogu in dalka ay kusoo laabtaan oo ay ilmahooda wax ugu bartaan oo luuqadda ay bartaan marka qayb weyn oo ka mida bulshada weeye oo arrimahan inay ka hirgalaan deegaanka mar walbaba u taagan aragtidiina ugu dambaysay ee barnaamijkan muxuu yahay
aragtidana ugu dambaysa waxa weeyaan aan rabno barnaamijkan horta waa midda koobaada fariinta aan gudbinayna waxa weeye in ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo gaar ahaan dadka haatan barnaamijkani aadka u taabanaya ee deegaanadan galmudug iyo gaar ahaan reer cabudwaaqba inay barnaamijkan si qurux badan uga qayb qaataan ay tusaan oo ay tusaale u noqdaan in gobollada dhexe oo gaar ahaan ay saameeyeen duruufo kala bedelan oo isdaba joogay in deegaanadeedii iyo ilaa caasimadii oo haddan maaragtay iyada lafkeeda lagu qabanayo shaqooyin badan ay ka socdaan oo shirkii dib heshiisiinta lagu qabanayo burbursanna in dhammaan maaragtay ay kaga faa'iidaysan doonaan oo ay dib dalkooda iyo dadkooda dalkooda ay dib u dhisan doonaan dadka kale oo soomaaliyeed oona dhegaysanayana waxaanu ugu baaqaynaa in ay iyagu isku tashadaan oo xooggooda iyo maaragtay xoolahooda ay kusoo dhistaan xarumaha tacliinta caafimaadka maxaan ku radaa bilicda dhammaantood way awoodaan waddooyinka waanu awoodnaa baan leenahay inaan dalkanaga dhisano waanu awoodnaa inaanu quruxsanno waanu awoodnaa in aanu midnimadanada ilaalsano aanu intaba ka wada shaqayno ayaan leeyahay insha allahu tacaala
agaasimaha guud ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraceeda magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud maxamuud maxamed cali dirir oo si toosa qadka taleefonka iigu warramayey ayuu kaasi ahaa martina waxa uu ku aha barnaamijka midnimo oo raadiyaha qaranka si toosa idinkaga imaanaya